أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحaabiه أجمعين أma bعd waxaan soo haynay tafsiru suuraة الmaaئdة waxaan ka soo baxnay aayaadkii ku saabsanaa axkaamtii qaطciga iyo tuuga xukunka uu shaarica u jideeyey ayaan kasoo baxnay halkana xugun kale iyo aayaadka soo socdaba ahmiyada uu xukunka alle leeyahay ayaa allah subxaanahu watacaala uu uga waramayaa alla wuxuu leeyahay yaa ayuha arasuulu yaa ayuhaa hoy arasuulu rasuulkanow laa yaxsunka iyownan ku muruggelinin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegayaan fi lkufri gaalnimada kuwa u degdegayo iyaynan ku muruggelinin min aladiina xaal ay kuwii min aladiina xaal ay yihiin kuwii qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim afkooda ka yidhi walxaal lam tu'min iyadoo aynan rumaynin quluubuhum quluubtoodana aynan rumaynin wa min aladiina kuwii xaal ay yihiin haaduu yahuudoobay kuwaas yaanay murug ku gelinin samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi beenta amase samaacuuna kuwa ajiibid badan weeyaan lilkadibi beenta kuwa ajiibid badan w ama samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi liajli lkadibi inay adiga kaa been abuurtaan darteed ayay warkaaga u dhageysanayaan samaacuuna kuwa maqlid badan weeyaan ama ajiibid badan liqowmin qolo aakhariina kale kuwaas oo lam ya-tuuka aan ku imaanin adiga yuxarifuuna kuwaas oo yuxarifuuna bedelayaan alkelima kelmadda min bacdi mawaadicihi min bacdi wadcillaahi ilaahay dhigidda ou dhigay ka gadaale kelmaddu mawaadicahu booskeeda ou dhigay kadib ayay bedelayaan yaquuluuna xaalay dhahayaan in uutiitum ama yaquuluuna waxay dhahayaan in uutiitum haddii la idin siiyo haadaa kan xukunkan aada rabtaan fakhuduu qaata hu isaga wain lam tu'tow haddaan la idin siinin hu xukunka aad rabtaanna faxdaruu iska jira oo ka digtoonaada waman qofkii yuridillaahu alla ou doonay fitnatahu gaalaysiintiisa iyo in gaalnimo lagu ibtileeyo lagu ciqaabo qofku alla doonay falan tamlika adiga hanan maysid lahu isaga u hanan maysid min allaahi ilaahay cadaabkiisa shay-an waxba uga hanan maysid ulaa-ika kuwaadaas aladiina kuwii weeyaan lam yurid illaahu alla ounan doonin an yutahira inuu nadiifiyo quluubahum quluubtooda inuu nadiifiyo waa kuwa uunan alla doonin lahum waxay leeyihiin fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khisyun dulli iyo hoog walahum waxay leeyihiin fil aakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun weynin badan ay aayaddan marka dhowr buxuud fara badan baa ku jirto waxaa ugu horeeyo aayaddan cidda ay ka warramayso iyo dadkay kusoo degtay mufasiriinta in badan oo kamida waxay dhaheen aayaddani waxay ka warramaysaa yahuudda qaar kalena waxay yidhaahdeen maya waa munaafiqiinta qaar mufasiriinta ka midana waxay leeyihiin yahuudda iyo munaafiqiinta oo isbahaystay ayay aayaddu ka warramaysaa xadiid saxiixa oo muslim ku suganna wuxuu tilmaamayaa laba nin iyo naag yahuuda inay zinaysteen kutubta qaar ama riwaayaadka qaarna waxay tilmaamayaan reer khaybar inay ahaayeen ninkaas iyo naagta iska zinaystay yahuuddii khaybar ama yahuuddu fadak ayay ahaayeen markaa ayay kuwii madiine joogay ee reer bani qurayda ayay usoo ciddirsadeen waxay yidhaahdeen nebiyullaahi myacni moxamed u taga bay dhaheen idinkaa deris la-ah markaaad u tagtaanna xukunka qofka zinaystay iyo naagta zinaysatay ee nikaaxa soo maray weydiiya hadduu idiin jawaabo rajmi iyo dhagax ku dilid sidan aada taqaanaan ha ka yeelina haddii uu idiin jawaabo jaldi iyo garaacis iyo wax lamidana ogolaada oo ka qaatoo ka yeela sidaas bay sameeyeen waa yimaadeen yahuudu bani qurayda iyagoo labadiina ay la socdaan zinaystay xukunkii bay markaa u bandhigeen nabiga sal ll l slam waxa uu yidhi qul fa'tuu bitawraati fatlu marka hore wuxuu yidhi maa tajiduuna xadda zani fii kitaabikum qofka zinaystay idinka kitaabkiina bal ka warrama maxaad ku arag maxaa ku aragteen markaasay yidhaahdeen aljaldu wataxmiim in la karbaasho wejiga laga madmadoobeeyo intaas aanku aan ku naqaanaa markaasuu yidhi qul fa'tuu bitawraati fatluuhaa in kuntum saadiqiin towreed keena akriya haddaad run sheegaysaan towreed baa la keenay bacdi riwaayaatna waxay leeyihiin waxaaba nebigu uu u cidiray nin la yidhaahdo cabdullaahi bnu suuriya oo nin dhallinyaro ahaa laakiin u cilmi badnaa il ayuu la-aa ninkaas ka warrama buu yidhi waa caalimay dhaheen isaga keena buu yidhi towreedkiina way soo qaadeen nebiga markii towreed loo keenay towreedkoodii iyaga ay haysteen barkin ayuu dhigay markaasuu kor saaray barkinta culimada qaar marka meeshaa waxay ka qaataan kitaab towreedoo yahuud gacanteed ku jiro nebigu haddii sidaa uu yeelay waxa uu u yeelayna ay tahay magaca ou wato iyo kutub uun ilaahay soo dejiyey mar inuu ahaa darteed hadduu u yeelay qur-aanka inuu ka owleysan yahay marka oonan qur-aanka dhulka iyo la dhigin ee markaa meel kore la saaro ayb xadiidkaana marka abu daawuuda riwaayada sidaa tilmaamaysa ay ku jirtaaba markii ay to towraad ay keeneen ee la akriyey ayuu ibnu suuriya horena waa ka akriyey gadaalna waa ka akriyey meeshii xaddu zani ay ku taalayna gacanta ayuu saaray waa qariyey markaasuu yidhi nebiga gacanta ka qaad gacantii markuu ka qaaday waxaa soo baxay xadkii zinada ee towreed ugu yaalay kaas oo ahaa in la jla rajmiyo labadii marka nebigu waa rajmiyey yahuudigii iyo yahuudiyaddii zinaystay nebigu waa rajmiyey sala allahu calayh waalihi wasalama arrintaana aada ugu farxay iyaga marka warkooda waxaa ku jirtay moxamed u taga in uutiitum haadaa fakhuduuhu wain lam tu'towhu faxdaruu hadduu idiin jawaabo jaldigana aqbala haddii rajmi ou idinla imaadana diida aayadda marka qoladaabay kusoo degtay kuwa marka aan nebiga u imaaninna waa yahuudu khaybar kuwa nebiga u yimidna waa yahuudi madiine la deganayd bani qurayda iyo munaafiqiin markaa madiine joogtay ee yahuudda marka mumaala-a iyo muwaalaad ku sameynayeen ayb nebigu marka aada u farxay arrintaas markaasu wuxuu yidhi ilaahu amarkaagii markay qariyeen waxaan ahay kan amarkaagii bannaanka soo dhigay ee keenay ilaahay allow marka u mahad celiyey aayadda marka qoladaasay kusoo degtay axaadiistuna macnahaas oo kale ay tilmaamayaan marka allah wuxuu leeyahay yaa ayuha rasuulu yaa ayuha rasuulu rasuulkanow laa yaxsunka iyounan ku murug gelinin xasana iyo axsana labadaba waa laga bixi karaa laa yaxsunka iyounan ku murug gelinin aladiina kuwa yusaaricuuna u degdegayaan fi lkufri gaalnimada min aladiina xaaleeyihiin kuwii qaaluu yidhi aamanaa waan rumaynay biafwaahihim ka yidhi walxaal iyadoo lam tu'min aynan rumaynin quluubuhum quluubtooda meeshaas marka imaamu shaafici wuxuu ka istimbaaday iimaanka qeybna qalbigay ku wajahan tahay qeybna waxay ku wajahan tahay afka qeybna waxay ku wajahan tahay jawaarixda waana sida caqiidatu ahlisunna waljamaca ay tahay aliimaanu qowlu wa camal camalkuna waa camalu lqalbi iyo camalu ljawaarix aayaddan marka imaamu shaafici waxaa lagu tilmaamay buu yidhi aslu liimaan wa ra-su liimaan oo ah iqraarkii afka iyo camalkii qalbiga sidaasuu tilmaamay oo manaaqibu limaami shaafici bayhaqi baab dhan buu ku keenay marka markaasuu keenay wixii uu imaamu shaafici uu ka yidhi oo wuxuu yidhi farada allahu cala alqalbi gayra maa farada cala allisaan wa farada cala alsamci gayra maa farada cala alcaynayn jawaarixdu macnaha isku maahan qaab ayb fa amaa fardu llahi cala alqalbi min aliimaani iimaanka qalbiga ku wajahan ee faradka ah falqraaru walmacrifatu walcaqdu walridaa waltasliimu biana allaha laa ilaha ilaa huwa waxdahu laa shariika lahu waana muxamada cabduhu warasuuluh waliqraaru bima jaa min cindi illah qalbiga inta laga rabo waa intaas macrifo inuu alla garto ictiqaad inuu gunto raalli inuu ku noqdo diinta inuu isdhiibo diyaar ou u noqdo isdhiibiddaas waxyaabahaas marka waa camalulqalbi ayb ayuu yidhi waana faradka qalbiga ku wajahan ee iimaanka ka mid ah ayb fadalika maa farada allahu cala alqalbi wa huwa camaluhu ayuu yidhi imaamu shaafici min aladiina qaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum marka waxa aynan quluubtoodu rumaynin waa maxay xukunkii alle inay raalli ku noqdaan ictiqaadkii tasliimkii lagama helin nimankan oo camalkii qalbiga ahaa keliya waxaa laga helay aamanaada afka bis ayb wa huwa camaluhu min aladiina qaluu aamanaa biafwaahihim walam tu'min quluubuhum fadalika ma farada allahu cala alqalbi min aliimaani wa huwa camaluhu wa huwa ra'su liimaani buu yihi waa aslu liimaan marka ayb wa farada allahu cala allisaani alla carabka wuxuu ku farad yeelay alqowla towxiidkii inuu ku qowlo waatacbiira can ilqalbi qalbiga waxa galay afka cabirayo inuu markaa yacni afkii ou cabiro ayb bimaa caqada wa aqara bihi ayb faqaala fi dalika quluu aamanaa biاllahi wamaa unzila ilayna ayuu yidhi marka waa mas'alo si fiican oo u kala dhigdhigay oo muhim ah soona gelaysa masaa'il اlasmaa'i waalaxkaam aayaddan marka munaafiqiintii afkay bay afkay ka dhahayaan aamanaa quluubtoodiina wixii iimaankii laga rabay qalbigooda kuma jiro wax kalaa ku jiro ayb marka ra-sul iimaan baa ka maqan wa asluhu saa darteed mu'miniin maaha maynan rumaynin alle ayb wa min aladiina xaaleeyihiin kuwii haaduu yahuudoobay munaafiqiin iyo yahuud waaye marka kuwaa yaynan ku murug gelinin samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waayo lilkadibi beenta marka lilkadibi samica haddaan macnaheeda caadiga ka macnayno laamtu waxay noqonaysaa laamu taqwiya maadaama samica iyada mafcuul caadi ah bay qaadataa laam uma baahna laakiin mar maadaama amhilatu lmubaalaqa oo wasfi ah laga dhigay wasfigu waa daciifinayaa dacfigaas waxaa laga kabay marka laam ayaa mafcuulkeedii lagu dhajiyey waxaa kaloo bannaan in la yidhaha samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi liajli lkadibi been darteeday wax u maqlaan oo laamka laamu tacliil laga dhigo markaana macnuhu wuxuu noqonayaa markay adiga ku dhagaysanayaan waxay kuu dhagaysanayaan inay kaa been abuurtaan wixii aad dhahday inay boqolaal been ay ku daraan macno labaadna marka sidaas waa macno saddexaadna wuxuu yahay samaacuuna in la dimni siiyo ay mujiibuuna kuwa ajiibo oo u degdega weeyaan markaa lilkadibi beenta been ayay ajiibaan oy maqlaan oo marka waxay la mid tahay samica allahu liman xamida oo kale waay allah ajiibaa laga wadaa samica bimacnaa ajaaba waay marka nacam saddexdaa macnaa marka ku jirto hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waaye lilkadibi beenta ama liajli ilkadibi been darteeday u maqlayaan samaacuuna kuwa maqlid badan waaye liqowmin qoom dartiis ayay wax u maqlayaan ama liqowmin bay dhegaysanayaan oy maqlayaanba iyaga aakhariina kale qoomkaas kale marka yaa waaye kuwaasoo lam ya-tuuka adiga aan ku imaanin waa yahuudi khaybar ibnu jariir sidaas uu doortay waa yahuudu fadak nimankii sheekada soo abaabulay ee labada nin ninkay naagta soo diray nebiga umaynan imaanin kuwaan madiino joogo kuwaasay wax u maqlayaan amase kuwaan madiino joogo kuwaas ayay markaa ay ay u dhagaysanayaan iyaga dartooday u maqlaan ayb ama ayagaasay maqlayaanoo warkooday la socdaan ayb liqowmin aakhariinada marka taasuu doortay ayb aayaddan marka sufyaan bnu cuyayna waxaa lagu yidhi hal dukira fi lqur'aani aljaasuusa aljaasuusu qur-aanka dhexdiisa jaasuus ma lagu sheegay baa ibnu cuyayna lagu yidhi markaasuu yidhi haa samaacuuna liqowmin aakhariin uu keenay marka na marka jaasuusay u yihiin waayo kuwaasay wax u maqlayaan oo wixii adiga aada sheegtay marka kuwaasay u gudbinayaan ayb ibnu catiya isagana sidaas keenay faa-iideeyey muxararulwajiiska ayb qoomka oo lam ya-tuuka aan kuu imaanin adiga qoomka oo yuxarifuuna bedelayaan alkalima kelmaddii bay bedelayaan ilaahay kitaabkiisa ku jirtay min bacdi mawaadicihi min bacdi wadci illaahi alle dhigidda ou dhigay ka gadaale kelmaddaasi mawaadicahu booskeeda ayb marka min bacdi wadcihi mawaadicahu bay ka dhigan tahay marka taxriif ayay la imaanayaan oy sameynayaan yaquuluuna oo kitaabada alle marka ka nabadgeli maayaan yaquuluuna waxay dhahayaan in uutiitum haddii la idin siiyo haadaa kan ishaarada maxay ku dhace waxa ayaga ay raadinayaan marka waxay raadinayaanna waa maxay zaaniga in la karbaasho wejiga laga madmadoobeeyo haddii taas la idinla yimaado oo uu maxamed taa idiin sheego fakhuduuhu qaata waa idiin dan wain lam tu'towhu haddii aan la idinla imaanin arrintaa oon laydin siinin arrintaas faxdaruu ka digtoonaadoo iska ilaaliya qofku marka waa iimaan daro iyo iimaan xumo qofkii inuu yidhaahdo wadaadkaas u tag mas'alo weydii saa ka rabtay haddaad ka heshana khayr haddaad ka waysana waxba ha ka yeelin marka horeba qofkaas qasadkiisu waa xun yahay waana sidan marka yahuuddu ay sameynayaan adiga wixii aada ka shakiso ama aada fahmi weyso inaad ka joogto xaq waa u leedahay laakiin yacni maahan adiga inaad intaad meel soo goosato haddii la ii fadwooda taasna waa sidaan rabay haddaan la ii fadwooninna waa ka tegaa lama rabo taasna waman qofkii yuriidillaahu alla uu doonay fitnatahu inuu imtixaano uu kufri dhex geliyo qofkii alla uu sidaa u doonay falan tamlika hanan maysid lahu isaga u hanan maysid min allaahi ilaahay cadaabkiisa xaggiisa shay-an uga celin maysid meeshaana marka waxaa laga qaadanayaa qadarka ninkii ilaahay u qadaray kufri inuu ku dhex jiro ou ku wasaqoobo adiga iimaan qalbigiisa kuma abuuri kartid ayb marka fiihi iqraaru lqadar ayaa ku sugan alimaamu lbaqawi sidaasuu leeyahay ulaa-ika kuwaadaas oo yahuudda sidaa yeelaya iyo munaafiqiinta aladiina kuwii waaye lam yurid illaahu alla uunan dooninba an yudahira inuu dahiro quluubahum quluubtooda inuu dahiro kuwaasi waa kuwa alla aanu raboonin doonin qalbigooda inuu dahiro kufrigaas iyo wasakdaa unbaa ku jirayso marka iraadadani maxay tahay lam yurid illaahu waa iraada kowniya qadariya ee iraada sharciya hadda lagama hadlayo lianna ilaahay sharci ahaan inay gaala noqdaan sharci ahaan ilaahay saas ma rabo laakiin kown ahaan iyo qadar ahaan inay gaalo ahaadaan waa qadaray alle marka iraada qadariya iyo iraada sharciya in la kala fahmo waa marka gaalka adduunyada waa joogaa gaalnimu ku dhimanayaa masalan ilaahay ma doonay haddii lagu yidhaha waxaa leedahay qadar ahaan haa laakiin sharci ahaan maya oo sharcan ilaahay wuxuu rabaa iimaanka ayb macnaha marka meesha ku jira sidaas lahum waxay leeyihiin kuwaasi fi dunyaa adduunyada dhexdeeda khizyun dulli iyo hoog walahum waxay leeyihiin fi laakhirati aakhirada dhexdeedana cadaabun cadaab cadaabka oo cadiimun aada u weynin badan samaacuuna lilkadibi akaaluuna lisuxti hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waayo lilkadibi beenta ama been darteeday wax u maqlaan akaaluuna kuwa cunis badan weeyaan lisuxti xaaraanta fain jaa-uuka hadday kugu yimaadaan haddaba faxkum kala saar beynahum iyaga dhexdooda aw amase acrid ka jeeso canhum xaggooda waxbaha kala saarin wa in tucrid haddaad ka jeesato canhum xaggooda falan yaduruuka ku dhibi maayaan adiga ku dhibi maayaan shay-an waxba kuu dhibi maayaan wain xakamta haddaad xukunto ood kala saarto ood kala saarayso faxkum ku kala saaroo ku xukum beynahum dhexdooda bilqisdi cadaalad ku kala saar in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda falo ayadana xukunkay weli ku saabsan tahay alla wuxuu leeyahay samaacuuna hum iyagu samaacuuna kuwa maqlid badan waay lilkadibi beenta akaaluuna cunis badan lisuxti lisuxtina waa la akriyey lisuxutina waa la akriyey bidami lxaa suxtigana waxaa laga wadaa aayadan hadda laaluushka xukunkay laaluush ku qaadan jireen bacdi riwaayaat waxay leeyihiin xasanulbasri uu leeyahay qaarkood ninku markuu garta u keensado qaaligooda laaluushka iyo lacagta wuxuu kusoo qabanayaa halkaasuu soo gelinayaa kumka meeshaas kumka ah ayuu lacagti ka tusayaa markuu lacagtaasi u jeedo xukunkii allow ka leexanayaa isagoo og lacagtaasuuna qaadanayaa baatilkaasna waa xukuma suxtiga marka meeshaani xaaraanta la sheegayo waa laaluushka ayb alrishwatu walbaraatiil weeyaan imaamu dabari wuxuu yidhi wa aslu suxti kalabu ljuuc asalka suxtigu waa baahida markay qofka aada ugu darnaato ay u dhibto yuqaalu minhu waxaa la yidhaahdaa fulanun masxuut masxuutu lmacida hebel waa nin marka calooshiisu ay maran tahay isku dhegtay idaa kaana akuulan laa yulfi laa yulfaa abada ilaa jaa-ican qofku markuu hunguri weyn yahay oo laisleeyahay war midkani baahi badana markii la arkaba waxba u cunayaa qofka sidaasay waxay yidhahdaan baahida intaa la-eg ay hayso ayaa waxaa la yidhaha fulanun masxuutu lmacida laaluushka marka waxaa sidaa loo yidhi oo loogu shabahay ninka laaluushka qaataa wax deeqa ma laha gacantan midigna waa ku qaadayaa middan kalena waa ku qaadayaa kan waa ka qaadanayaa ka kalena waa ka qaadayaa wax marka baahan rafaadsan ayuu shabahaa ayb weliba xukunka laaluushka lagu qaadanaayo oo lagu bedelayo ibnu mascuud waxaa laga wariyay in la yidhi aayaddaani maxay rishwada oo fi lxukmi miya markaasuu yidhi waaba kufri taasuu yidhi na ayb heerkaasuu marka gaarsiiyey rishwa marka ama laaluush xaqiiqadiisu waa maxay maxaa la yidhaahdaa ayb wuxuu leeyahay xasanulbasri inamaa dalika fi lxakami idaa rashawtahu liyuxiqa laka baatilan aw yubdila canka xaqan laaluushku waa haddaad ninka garsooraha lacag siiso si ou baatil adiga kuugu sugo kuu xukumo ama uu buriyo xaq lagugu lahaa inuu kaa baajiyo fa amaa an yucdiya arajulu laakiin ninku inuu bixiyo alwaaliya ninka madaxdaa ou siiyo yakhaafu dulmahu isagoo dulmigiisa ka baqaayo liyadra-a bihi can nafsihi si uu nafsadiisa uga ilaashado uga difaaco falaa ba'sa kaas dhib male laaluushna lama dhaho su-aal badanoo marka dadka weydiinaya waxaan filayaa waa ku xalismaysaa arrintaas wax allaale wixii adiga aan xaq aadan ku baabi'inaynin lagugu leeyahay baatil aadan adiga ku qaadanaynin oo naftaada iyo maalkaaga aada ku difaacanayso ood uga ilaashanaysa nin daalim ah laaluush lama dhaho xoolahaagii baa lagaa haystaa matalan waxaa lagu leeyahay xoolahan maka dekadi kama soo baxayaan ama waxaa lagu leeyahay ma laguu fasaxayo jidkaasuu kuu taagan yahay oo arrintaan qaadeen niyo iga idaa xaqna laguguma laha adiga markaas intaas aada siinaysa isaga dembi bay ku tahay laakiin adiga dembi kuguma aha maxaa yeelay xoolahaagii iyo naftaadii baad difaacanaysaa ayb laakiin marka baatil aada suganayso ama xaq aada lahayn aad rabto waxa aa ku bixisaa laaluush la dhahaa xasanulbasri sidaasuu tilmaamay waxaana wariyey alimaam ismaaciil alqaadi kitaabkiisa axkaamu lqur-aan ayb a'imadii salafkuuna ninkaa ka mid ah sanadkiisuuna ku wariyey xaqiiqada marka laaluushka kaasaa la dhahaa ayb fain jaa-uuka hadday kuu yimaadaan kuwaan ahlugaaladaa ee ama ahlu kitaabka ama yahuuddaba faxkum kala saar baynahum dhexdooda aw amase acrid ka jeeso canhum xaggooda aayaddan marka waxaa laysku khilaafay muxkama miya mase waa mansuuqa qowlu akthari ahli lcilmi waxaa weeyaan aayaddaani inay tahay muxkama oo aayaddan iyada marka lama nasakhin waana aayad muxkamaa laguna dhaqmaayo nin kastoo qaali ama xaakim ahna hadday gaalada qolo gaala ah usoo dacwoodaan oo ay gar u keensadaan hadduu doonana waa xukumi karaa hadduu doonana iga taga waa dhihi karaa ikhtiyaarkaas buu leeyahay waana sida marka ibnu jariir itabari uu doortay imaamu shaaficina uu doortay abu jacfar ibnu naxaas kitaabkiisa annaasikh walmansuuq isaga wuxuu doortay ou rajaxay inay aayaddu mansuuqa tahay oo aan lagay waxaa nasakday buu leeyahay wa an ixkum baynahum bima anzala allah ku kala saar wixii ilaahay soo dejiyey ibnu jariir laakiin wuxuu yidhi nasakh waxaa la sheegan karaa marka labada aayadood ay iska horjeedaan labadan aayadood maba iska soo horjeedaan midna waxay leedahay haddaad kala saarayso xukunka alle ku kala saar middaan kalena khiyaar baad leedahay haddaad rabto kala saar haddaad rabtana ha kala saarin marka hadduu doonana khiyaarkii waa furan yahay hadduu doorto inuu kala saaro muxuu ku kala saarayaa waanixkum baynahum bima anzala allah aayadda marka naskigii waa ka waa ka badbaadeysaa marka ayb laakiin waxaa nadar uu ku jiraa abu jacfar ibnu naxaas isaga wuxuu leeyahay imaamu shaafici baaba qabo aayadda inay mansuuqo tahay wuxuuna ku sheegay buu leeyahay kitaabu ljizya meeshaas laakiin xoogaa waxbaad moodaa in ay tafsiil bay u baahan tahay imaamu shaafici wuxuu kala saaray gaalada ninka gaalkaa hadduu yahay dhimmi xukunka sharciga u hoggaansan muslimkana ku dhex nool jizyana laga qaado ama gaal xukunka islaamka inuu hoosgalayo lagula heshiiyey hadduu yahay ninkaasi khiyaar kama furna xukunka islaamka unbaa lagu kala saaraa hadduu yimaado baabljizyana saasay munaasab ugu tahay marka laakiin imaamu shaafici ma qaba aayadda inay mansuuqo tahay wuxuu leeyahay aayaddan yahuudda ay ka waramaysa waxaa laysku waafaqsan yahay nebigu markuu maka kasoo tago madiino yimid yahuudda waa la heshiiyey heshiis ay dhigteen mana aynan ahayn yahuud markaa dhimiyiin ma ahayn leanna xugun marka dhimo ee ay ku jireen yahuudda ma jirin niman dhulkii ay deganaayeen heshiis lagula galay unbay ahaayeen iyaga marka khiyaarka waa u furan yahay buu yidhi marka imaamu shaafici warkiisa marka aada u fahm haddii marka gaalka aan lagula heshiinin xukunka alle inuu xukunka islaamka inuu soo hoos galo amaba dhimi ounan ahayn ee heshiis caama un uu idinka dhexeeyo hadday gar keensadaan khiyaar uu leeyahay xaakimka hadduu rabana waa kala saaray hadduu rabana iska iyo daayuu leeyahay marka imaamu shaafici sidaas u qariraa meeshaas baabuljizya marka wuxuu ku qariray inay waajib tahay inuu kala saaro sababtu waa maxay yaa jizye laga qaadaa dhimigaa laga qaadaa dhimiguna xukunkaanba u hoggaansamayba u galay isaga markaa dadka muslimiinta sida loo xukumayoo kale isagu galay xukun kale male marka walidaalika marka abu jacfar halkaasu isagu milicsaday ibnu naxaas meeshaas jizyaduu fiiriye laakiin shaafici kitaabkiisa umka meelo badan buuba wuxuu ku leeyahay ou ku ou labadaa u kala saaray mas'alada ayb marka meeshaasaas in loogu baraarugsanaado wey ayb ibnu caiya isaga wuxuu leeyahay ayaddu waa muxkama hadday yimaadaan waa la kala waa hadduu doonana waa kala saara hadduu doonana iga tagu dhahaya laakiin mas'aladu hadday tahay waxa ay keensadeen dulmi fii maa baynahum ama dulmi ay qeyrkood ku hayaan hadday tahay wuu kala saaraa khiyaar ma leh haddii laakiin dulmi iyo dhibaato aynan jirin oo gar iyaga marka dhexdooda un ay mas'aladu tahay markaas waayo marka khiyaarku u furan yahay faxkum baynahum ow acrid canhum isaguna tafsiilkaas uu keenay ibnu catiya raximahullah ayb markaas marka ay xukunka imaanayaanna maxaa shardiga labada qolaba oo gartu ay ka dhexaysa labadooda waa inay raalli ku yihiin xukunka islaamka haddii midkood yiraa waa ku go-aa qaaligan midka kalena yiraani kuma go-i ma la xukumaayo maalikiyada iyaga waxay ku darayaan culimmadoodana waa inay soo keensadaan marka waa inay culimmadoodiina ogolaadaan dadka garta ka dhexaysana ogolaadaan sidaasuu kaleu sheegayaa ibnu catiya raximahullah calaa kullin marka aayaddan calaa qowli lakhariin aaya muxkama waayo mansuuqa ma aha cikrimo iyo qaar kalena aayaddan waa mansuuqay leeyihiin waa an ixkum baynahum bimaa anzala allahu baa lagu nasakhay laakiin labada aayadood iska hor imaan maayaan middaanna khiyaar waaye middaas kalena haddii la doorto xukunka inuu xukumo waa an ixkum baynahum bimaa anzala allah wixii ilaahay soo dejiye ku kala saaro ayaga qaanuunkooda ha fiirinin tan adiga aada taqaano oo lagugu soo dejiyo ku kala bixiyo walidaalika hadday laba gaalaa kuusoo dacwoodaan sharciga islaamka ku kala saaraya maahane idinka maxaad qabtaan ma la dhahayo ayb qofkii yiraa marka nebiga ayaa gaalada ku kala saaray sharcigoodana been buu sheegay nacam ayb fa in jaa-uuka hadday kuu yimaadaan faxkum kala saar baynahum iyaga dhexdooda aw amase acrid ka jeeso canhum xaggooda ka jeeso wain tucrid haddaad ka jeesato canhum xaggooda falan yaduruuka ku dhibi maayaan shay-an waxba kugu dhibi maayaan wain xakamta haddaad kala saarto ood xukumayso faxkum xugun baynahum dhexdooda bilqisdi cadaalad ku xugun bilqisdi imaamu shaafici wuxuu ku fasiray alxukmu bimaa unzila calayka wixii alla adiga uu kugu soo dejiyey oo adiga lagugu soo dejiyey weeyaan qisdiga iyo cadaaladda marka faxkum baynahum bilqisdi wixii alla adiga kugu soo dejiyaa laga wadaa marka na haddaadba kala saarayso sharciga alla ku kala saar waa marka ayb meelo badanoo marka kutubtiisa ka midowna sidaa ku tilmaamay cadaalada iyo qisdi haddaad maqasho alxukmu bikitaab illahi alxukmu bima anzala allahu ina allaha alle yuxibu wuxuu jecel yahay almuqsitiina kuwa cadaaladda falo wakayfa yuxakimuunaka wacindahum altawraatu fiiha xukmu llah huma yatawallawna min bacdi dalika wamaa ulaa'ika bilmu'miniin wa kayfa waayaabee sideebaa yuxakimuunaka ay kaaga xaakim dhiganayaan walxaal iyadoo cindahum agtoodu altawraatu towreed ay haystaan agtooda uu yahay fiihaa dhexdeeda waxaa ahaaday xukmullaahi ilaahay xukunkiisa yaa ahaaday uma markaa dabadeed yatawallawna way jeesanayaan min bacdi dalika kaagaas ka gadaale wamaa ulaa'ika kuwaadaas ma aha bilmu'miniina mu'miniin maaha kuwa sidaa yeelaya wa kayfa waa yaabee sideebaa waa cajab iyo tacjiib ayaa ku jira marka yaabgelin nebigaa la yaabgelinaya waxaa la leeyahay kuwani sidee bay adiga kaaga xaakim dhiganayaan towreedkii iyaga ay gacanta ku hayeenba waa ka jeesanayaan adiga mid aada hayso miyay u hoggaansamayaan ilaahay ummadda u abuuray isagaa garanaya wa kayfa waayaabe sidee baa yuxakimuunaka ay kaaga xaakim dhiganayaan walxaal cindahum agtooduna towraatu uu yahay fiihaa dhexdeeda xukmullaahi ilaahay xukunkiisa dhexdeeda uu yahay uma markaa dabadeed yatawallowna way jeesanayaan min bacdi dalika kaagaas ka gadaale wamaa ulaa-ika kuwaadaas ma aha bilmu'miniina mu'miniin ma aha kuwaadaas sidaa yeelayo inaa anzalna atawraata fiiha hudan wa nuur inaa anagu anzalnaa waxaanu soo dejinnay altowraata towreed baan soo dejinnay fiihaa towreed dhexdeeda hudan hanuun ayaa ah iyo wa nuurun iftiin nuur ayaa dhexdeeda ah yaxkumu waxaa xukumayo bihaa towreed waxaa ku xukumayo annabiyuuna nebiyaalkii alladiina nebiyaalka oo aslamuu alle isu dhiibo ilaahay u hoggaansamay liladiina kuwii bay hanuun iyo nuur u tahay towreed haaduu yahuudoobay marka liladiina haaduu taqdiim iyo taakhiir baa ku jira in la dhaho waa bannaan tahay macnuhuna marka wuxuu noqonayaa fiihaa towreed dhexdeeda hudan hanuun ayaa ah iyo wa nuurun iftiin liladiina kuwiibuu u yahay haaduu yahuudoobay yaxkumu waxaa ku xukumo towreed bihaa towreed waxaa ku xukumo annabiyuuna nebiyaalka aladiina nebiyaalka oo aslamuu alle isu dhiibay lilayb waalrabbaaniyuuna iyo kuwa rabbi loo nisbeeyey oo rabbaaniyiinta ahna way ku xukumaan wal axbaaru culimmadiina waa ku xukumaan ayb maxay ugu xukumayaanna bimaa bisababi maa kii sababtii ustuxfiduu laga xifdin iyo ilaalin dalbay darteed min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xaal uu yahay kitaabkii maadaama laga xifdi dalbay kaa dartiis mas-uuliyaddaa darteed ayay ugu xukumayaan towreed wa kaanuu waxay ahaayeen shuhadaa-a markhaatiyaal caleyhi kaa korkiisa ee falaa takshawu nnaasa dadka ha ka cabsanina waqshawni aniga iga cabsada walaa tashtaruu ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku iibsanina lacag hamanka oo qaliilan aada u yar waman qofkii lam yaxkum aan ku xukumin oon ku kala saarin garta bimaa kii bimaa biladii kii anzala allahu alla uu soo dejiyey fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu unbaa alkaafiruuna kuwa gaaloobay ah ayib alla wuxuu leeyahay inaa anagu anzalna towraata baan soo dejinnay fiihaa towreed dhexdeeda waxaa ah hudan hanuuniya wa nuurun iftiin liladiina kuwii buu u yahay haaduu yahuudoobay ayuu iftiin iyo nuur u yahay ayb yaxkumu bihaa towreed waxaa ku xukumo annabiyuuna nebiyaalkii alladiina waa marka waxaa lagu ammaanayaa ilaahay kitaabkiisa inay kuku xukumaan alladiina nebiyaalkii oo aslamuu hoggaansamay liladiina haaduu waxaa kaloo bannaan ambiyadii baa ku xuku ayaa towreed bay wax ku xukumaan alladiina ambiyadii oo aslamuu alle isu dhiibay liladiina kuwii bayna u xukumaan haaduu yahuudoobay waay nacam sidaana waa la dhihi karaa ayb waalrabbaaniyuuna xukumaan wal axbaaru axbaartii ayaa xukumaan culimadii kitaabkooda taqaanay bimaa bisababi maa kii sababtii ustuxfiduu laga xifdis dalbay min kitaabillahi ilaahay kitaabkiisa xaggiisa xaal uu yahay wa kaanuu waxay ahaayeen shuhadaa-a markhaatiyaal bay caleyhi kaas korkiisa saasay ogaayeenoy markhaati ku ahaayeen falaa takshawu nnaasa dadka ha ka cabsanina waqshawni aniga cabsada walaa tashtaruu ha gadanina oo ha iibsanina biaayaatii aayaadkayga hamanan ha ku iibsanina qiimi qaliilan aada u yar waman qofkii lam yaxkumaan xukumin bimaa kii anzala allahu alla uu soo dejiyay aan ku xukumin fa ulaa-ika kuwaadaas hum iyagu alkaafiruuna weeyaan kuwa gaaloobay aayaddan marka ilaa afar baxdi meelahaasaa ku jirto afartaa baxdina waxa ay kala tahay awalan baxdiga koowaad waxa uu yahay aayaddu fii ma nasalat fii man nasalat aayaddu yay kusoo degtay dhexdiisa yay horta ka warramee kow baxdiga labaad ee aayadda ku jiraa waxa uu yahay xukunka ilaahay qeyrkiis wax lagu xukumaa ama sidiisa guud ahaanba xugun meequu uqeybsamaa xukunka meequu uqeybsamaa xukunka ilaahay qeyrkiis wax lagu xukumana xaalaadkiisu waa imisa guud ahaan xugun meeqo nooc waaye laba haddana xaalaadka xukunka alxukmu bigayri maa anzala allah uu leeyahay xaaladihiisuna waa sidee baxdiga saddexaadna waxa uu yahay farqi ma u dhexeeyaa mas-ale mucayana oo ilaahay qeyrkiis xugun ilaa xukunka alle xugun aan ahayn ou ku xukumay qofka hal mas'alo ama mas'alo masaa'il iyo tashriic caam ah in la samaysto oo qofkii inuu kitaabkii halkan iska dhigo qaanuun ou samaysto qaanuunkaas ou marjic ka dhigto labada arrin isku mid miyaa kitaabkou wax ku xukumaa marmarow laakiin wuxuu sameeyaa alxukmu bigayri maa anzala allah ayuu gelaya laaluushow qaadanayaa sidii kitaabka si ka duwan buu xukumaa iyo nin aan kitaabkiiba asal iyo marjicba ownan u ahayn qaanuun ou gacantiisa ku sameeyey ama meel kale looga keenayaa u yaalla maxkamadda asagoo u laabtaa labadaas isku mid ma noqonayaan marka laga hadlaayo xaalaadka alxukmu bigayri maa anzala allah mase ma noqonayaan waa saddex baxhi baxhiga kale wuxuu noqon karaa ahmiyada alxukmu bimaa anzala allah ilaahay wuxuu soo dejiyey in wax lagu xukumo horta iyada intay taagan tahay arrinkaas ahmiyadda uu leeyahay maxay la-eg tahay afartaas baxhi ayaa aayadda markii loo fiirsado laga khulaasay karaa tan dambaan marka u horumarinayaayo midda dambe ayaan u horumarinayaa liahamiyatiha awalan alxukmu bimaa anzala allah wixii ilaahay xukumay ou soo dejiyey in lagu xugun lagu xukumo wax waa arrin caqiida ah ma aan arrin marka waa aslu diin ayay taabane lianna maxaa yeelay towxiid urububiya waa soo gelaya siday usoo gelaysaana waxay tahay sida xukunka qadarigaaba alla uu u leeyahay ayaa kan sharcigana isa iska leh marka wixii ilaahay lahaa u daa faraha uga qaad oo alla wuxuu leeyahay in ilxukmu ilaa lilaah xugun allow u sugnaaday am lahum shurakaau sharacuu lahum min addiini maa lam ya'dan bihi illaah cid ilaahay ay la wadaajiyaan miyay qabaanoo wax u jidayso tashriica allah iska leh dhinaca marka laga fiiriyo tawxiid rububiya galaya tawxiid rububiya sow caqiidada ka mid maaha marka taas waa mas'alo ta kale waxaa ku tusaya dadka xukunka ilaahay heyrkiis aqbalo ayagoo og raallina ku noqdo muxuu alla ka yidhi ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban kelmadaasu alla isticmaalay arbaaban bay ka dhigteen rabbiyaal leanna suldadii iyo awooddii iyo lahaanshihii xukunka alla ou lahaa ayay ka qaadeen markaas cid kala siiyeen dhinac kalena towxiidululuuhiyana waa soo galaayo adiga qasadkaaga iyo taxaakumkaaga xag allayna u ahaadaa la rabaa waxaad ilaahay ku caabudaysaa waxay tahay an tataxaakama ilayhi waana siduu alla yidhi wama اkhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ilى اllah fain tanaasactum fi shayin faruduuhu ilى اllahi wاrasuuli in kuntum tu'minuuna biاllahi wاlyowmi اlaakhir marka ilaahay waxaad ula qasdaysaa ficilkaaga taxaakumka allah u taxaakume dhinacaana waa uluuhiyadii towxiidul asmaa sifaatna waa soo gelayaayo maxaa yeelay min asmaa illahi waxaa ka mid a alxakam ilaahay waa garsoore waa xakam ayb saddexdaas dhinacba marka ahmiyad weyn uu leeyahay allana subxaanahu watacaala iimaanka waa ka anfiyey dadka ilaahay waxa uu soo dejiyey waxaan ahayn wax ku xukumo waxaan soo marnay suurat النisa alam tara ilى اladiina yزcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wma unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ilى الطaaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih wayuriidu shayطaanu an yudilahum ضalaalا baciida ilaa alla uu yihi falaa warabbika laa yuؤminuuna xataa yuxakimuuka fima shajara baynahum masaa'il marka masale meel muhiima taagan waaye oo u dhaxayso kufriga iyo iimaan udhaxaysa markaan le waan ku waxaan ujeedaa waxay ku wareegaysaa kufri iyo iimaan mas'ale marka meel fudud laga soo qaada maaha ayb qofku marka haddii xugun ou haayo ama ou isagaba rabo gar inuu dhigto waa inuu kitaabka alle u dhigta dadkana saasaa laga rabaa ninkii awood leh ee wax xukumayana kitaabka alle inuu wax ku xukumaa laga rabaa ayb waxaan ka hadlayaa dabcan waxaa weeyaan wax allaale wixii markaa dadku ay meesha ay xugunkooda ka fiirinayaan dadka qaar baa laga yaabaa inays yidhaahdaan hadda waxyaabo aysan diinta ka hadlinba ama ay jiraan waxyaabo diinta aynan aynan ka hadlin sideedaba laa bilishaarati waaliimaa walaa binasi ma jiro maxaa yeele waxa kale ee curfiga mutacaarafka noqonayo qawaacid sharci baa jirta oo markaa yacnii nusuustu ay tilmaantay oo halkaa laga fiiriyo tajaaribtii in la adeegsado yacni nusuusaa la helayaa marka curfigu inuu yacni uu yahay marka muxakam ayb middaa marka iyada marka wixii lawaa-ix idaare iyo waxaa ku tacalluqo waxaan ka hadlaynaa maahan kaas wixii lawaa-ix idaare iyo baabkeed ku tacalluqo antum aclamu biumuuri dunyaakumay gelaysaa adiga taa marka waa lagu fasaxay keliya ha khilaafin sharciga bis beer sida loo falo iyo ganacsi sida loo sameeyo iyo waa furan tahay wixii sharcigu xarimaad iska ilaalinaya middaas xadiidkaasaa u yaallo ayb masale marka taas waaye marka masaladaa in ahmiyadaas loo dareensanaadaa la rabaa dadka awoodday xukunka haayo iyo dadka shacabka labadaba ayb shacabka laftiisu xukunka uu aadayo waa inuu feeriyaan aada inuu umilicsado wa ayb baxdiga kale ee labaad aayaddaani iyada yay kusoo degtay ama yay ka warramaysaa aan dhaho mufasiriintu aaday uga hadlaan aayaddaani cidda ay ka warramayso dhowr qowlna ibnu jariir waa keenay qowlka koowaad yahuudday ka aayaddu ka hadlaysaa siyaaquna sidaasuu tusaa ibnu jariirna sidaasuu rajaxay hore iyo gadaal aayadaha marka laga aqriyo yahuuddaa warku ku socdaa oo baraa ibnu caazib xadiidkiisa isagana sidaas u ahaa al aayaatu fi lkaafiriina kulluhaa buu yidhi abu saalix abuu mijlas laaxiq ibnu xumeydna sidaasuu yidhi qowlka labaad waxay tahay aayaddu waxaa loo jeedaa fa ulaa'ika hum lkaafiruunada muslimiintay ku socotaa fa ulaa'ika hum aldaalimuuna alyahuud wa bilfaasiqiina annasaara sidaasna caamir ibnu sharaaxiil ashacbi baa yidhi qowlka saddexaadna wuxuu leeyahay ahlu kitaabkay kusoo degtay wa hiya muraadun biha jamiicu nnaasi muslimuuhum wa kufaaruhum aayadda yahuudday ka gaaladaanay ku timid laakiin muslimku muslinka dadka muslimiintooda iyo gaaladoodaba waa wada camimeysaa oo sidaana marka xudayfat bnulyamaan iyo yaa laga warinaya iyo ibnu cabaas xataa oo xudayfa waxaa lagu sheegay aayaddan waman lam yaxkum bima anzla allahu fa ulaa'ika hum lkaafiruun markaasaa nin yidhi ina hada fi bani israa'iil aayaddaani reer bani israa'iil ay ka warramee faqaala xudayfatu xudayfa wuxuu yidhi nicma alikhwatu lakum banuu israa'iil in kaana lakum kullu xulwatin walahum kullu muratin yahuud waaba dad markaa yacni nicma alikhwatu walaalaa nicmo lahaaday lakum ay idinka idin yihiin banuu israa'iil in kaana lakum kullu xulwatin haddaad idinka qur-aanka ka qaadanaysaan ood leedihiin meel kastoo macaan walahum ayaguna kullu muratin qaraar kasta ay leeyihiin marka wuxuu leeya iyaguna qaraar kastaa ma qaadanayaan idinkuna macaanka ma qaadanaysaan waa iskula jirtaan way marka warkaas waad iskula jirtaano iyagana waa ka warramay idinkana waa idinka warramay ibnu cabaasna sidaasoo kale laga wariyey isagana ayb adu saddexdaas qowl baa marka ugu mashhuursan sida xooga badanna waxay tahay aayaddu yahuuday kusoo degtay laakiin way camimeysaa gaala iyo muslin labadaba baxdiga saddexaad anwaacu lxukmi xukunka anwaacdiisa iyo xaalaatu lxukmi bigayri maa anzala allah ta koowaad waxaay tahay xukun saddexoo u qeybsamaa horta alxukmu almunazalu waalxukmu almu'awalu iyo alxukmu almubadalu alxukmu lmunazal waa xukunka lasoo dejiyey aladii anzalahu allahu calaa rasuulihi waa kow alla rasuulka kusoo dejiyey waxakama bihi dadkana uu ku kala saaray beyna cibaadihi wa huwa xukmuhu aladii laa xukma lahu siwaahu xukun aan kaa ahayn alla ma leh xukunka alla kaas waa alxukmu lmu'awal isagana waxaa la yidhaahdaa aqwaalu lmujtahidiina almukhtalifa alati laa yajibu itibaacuha walaa yukafaru walaa yufasaqu man khaalafahaa faina asxaabaha lam yaquluu hada xukm llahi warasuulihi xukunka muawalka waxaa la yidhaahdaa axkaamta culimada ay ka fahmaan qur-aanka iyo sunnada isagaa dadaalayo waxay la noqonaysaa kitaabka iyo sunnadu inay sidaan qabaan ayay la noqonay isaga waa ijtihaad xukunkaas marka ijtihaadka ku dhisan alxukmu lmuawal baa la yidhaha hadday gafaanna culimmada hal ajaray leeyihiin haddii ay asiibaanna labo dadkuna la gaalaysiin maayo hadday ka tagaan xukunkaas qofku hadduu ka tago leanna maxaa yeeley ayagaba ma dhahayaan xukmullaahi wa rasuulihi waayo ma dhahayaan saas darteed haddii mas'alo lagu keeno la yidhaha ilaahay xukunkiisa nagu kala saar masaladana ijtihaad iyo fiirfiirin mas'alo u baahan ay tahay ha dhihin xukunka allaan idinku kala saaray iyo kii rasuulka ma ogid ilaa inaad waafaqaysa ee waxaad tidhaahdaa wixii aan ka fahma kitaabka iyo sunnadan ani idiin sheegayaa oon idinku kala saaraya marka hadday qalad noqdaana adiga fahamkaaga waay laakiin xukunka alle xukunka rasuulka qalad ma noqonayaan iyaga mar walba xukunka muawalkaana marka kaas waay ayib alxukmu lmubadel isagana waxaa la yidhaahdaa wa huwa alxukmu bigayri ma anzla allah aan all xukunka aan alla soo dejinin waa alxukmu lmubadel ayaa la yidhaahdaa falaa yaxilu tanfiiduhu xukunkaa ma banaana in la fuliyo wala alcamalu bihi in lagu camal falaana xalaal maaha walaa yasuuqu itibaacuhu in la raacaana maba banaana wasaaxibuhu bayna alkufri walfusuuqi waاlظulmi qofkiisana wuxuu u dhexeeyaa kufri fisqi iyo dulmi alimaam ibn اlqayim kitaabu الruux ayuu sidaa u kala saaray ibnu taymiya laftiisana alfurqaan bayna awliyaa الraxmaan ayuu sidaan oo kale sheegay ayb kufriga aayaddan lagu sheegay marka xaalaat اlxukmi bigayri ma anzla allah xukun qofkii wuxuu ku xukumay waxaan alla soo dejinin waxii alla soo dejiyey waxaan ahaynuu wax ku xukumay xaalaadka uu qaadan karaa say noqone alimaamu طabari aathaar badan uu wariyey waxaa ka mid a can ibni cabaas wuxuu ka wariyey annahu qaal inuu yidhi man jaxada maa anzla allahu faqad kafar haddii uu diido uu yidhaahdo waxaan alla soo dejiyey iga wad ma rabo waxaan haddii uu inkiro ama uu diido waa gaaloobay waman aqara bihi qofkii qirsan xukunka alle inuu yahay qur-aanka walam yaxkum aan ku xukumin fa huwa daalimun faasiqun waayo kaasi gaal ma noqonayo diinta ka baxee waa daalim faasiq cataa iyo daawuus labadaa taabici waxaa laga wariyey hum lkaafiruuna kufrun duuna kufrin waa kufri kufri ka sokeeyo maxay ka wadaan marka waa gaalnimo aan diinta looga baxaynin ibnu zayd isaga wuxuu yihi cabdiraxmaan ibnu zayd man xakama bikitaabihi aladi kataba biyadihi ninkii wax ku xukumo kitaab uu gacantiisa ku qortay wa taraka kitaaballahina ka tegey wa zacama ana kitaabahu hada min cindi illaahi inuu ka ahaadayna sheegtay waxaana uu qorqoray ilaahay xaggiisay ka yimaadeenna sheegtay faqad kafara waxaa kaloo ibnu cabaas laga wariyey inahu laysa laysa bilkufri aladi tadhabuuna ilayhi war kufriga idinka aada ku tegaysaan kufrigaani ma aha iyou ka wadaa marka dadku ka hadlaayo waa iyo khawaarijta waay leanna ayago khawaarijtu waxay gaalaysiin jireen xaakimku hadduu hal gar hal gar oo uu galay hadduu laaluush qaato ama xukunka alle ka tago hal arrin inuu ku gaaloobayay qabeen waxayna uga timid mas'alada murtakibulkabiiraha oo waxay aaminsanaayeen ninkii xaaraan ku dhaco inuu gaaloobay marka ibnu cabaas wuxuu leey war kufriga kaad ku tegaysaan maaha sidaas ma aha inahu laysa kufran yanqulu can ilmilla kufri diinka ka bixinaya ma aha kufrun duuna kufrin waaye warkan marka isku soo duubduub aathaartan faraha badanoo ibnu jariirna keenay weliba isaga tii hore oo jaxdiga ayuu qaa ayuu rajaxay waxaa laga is laga laga dhadhansanayaa warkan ama yacni riwaayaadkan weliba ta ibnu cabaas kufriga aayaddan ku jira waman lam yaxkum bimaa anzla allahu fa ulaaika hum lkaafiruun inuu noqon karo kufri diinta looga baxo mid aan diinta looga bixin kufri asqar oo yar inuu noqon karana inay dhici karto inta laga faa-iideysanaya intaas waa kufriga aayaddu tilmaantay hal nooc ma aha kan weynna waa noqon karaa oo dadka diinta ka saarayo mid aan dadka ka saaraynin diinkuna waa noqon karaa oo kufrun duuna kufrin ama kufri mukhrijun can ilmilla kufri ah labadaasba inuu marka u dhaxayn karo sidaa uu noqon karo saa darteed qofkii xukunka alla diido ama xalaashado istixlaal la imaado alxukmu bigayri maa anzala allah xalaashado ama waa laga tegay yidhaahdo ama ku jees jeeso xukunka alleh amaba diido qofka sidaas oo kalea marka isaga kufrigiisu wuxuu noqonayaa kufri akbara qofkii aaminsan sharci ka dhigtay laakiin laaluush intou qaato mararka qaar lixadi nafsihi uga tago rumaysanna laakiin waajib inuu ku yahay xukunkan alle qofkaasi isaga kufrigiisu wuxuu noqonayaa kufrun duuna kufrin mas'alada marka ugu danbeysaa waxay tahay tashriica caamka ah iyo farqi ma u dhexeeyaa yacni qaanuunka qofku intuu qaanuun samaysto maxkamaddii dhigo laba hadday isqabataba qaanuunkaasaa loo laab loo loo laabana hadduu marka qaanuun uu gacantiisa ku qortay ama meel kale looga keenay fii kulli sagiiratin wa kabiiratinna ou u laabanayo ninkaas isagaa tafsiilkii hadda ma la gelinaa isaga warkiisa oo ma la dhihi karaa kufrigiisu wuxuu noqon karaa kufrun duuna kufrin ama kufri akbar tafsiilku isaga ma ku jiraa ayb masaladan marka intaanan si badan u gelin ama si yacni daqiiqa aanan u gelin hal inaan ogaano ama muqadamo yar inaan ka hormariyo waa muhim awalan taariikhda muslimiinta ma soo martay mar ay kitaabka alle maxaakimtooda inta laga dhaqaajiyey laga dheereeyey qaanuun bashar sameeyey in maxaakimtooda inta la dhigo isaga garta loo dhigto weligeed caalamulislaami maku muslimiinta ma soo martay taariikh noocaasa taariikhda noocaasa xilliyadan ibnu cabaas cataa daawuus abu mijlas xilligan ay fataawadan fatwoonayaan ma jirin lamana aqoonin qaanuun meel yaal oo aan kitaab alla ahayn oo dadku uxugun tagaanna ma jirin qaaliyaalkii berigaas joogayna qaanuun noocaasa maynan u laaba jirin ee masalada waxay ku socotay laaluush inuu qaato lixadi nafsihi nafsadiisa dheefteeda inuu wax u sameeyo jawr noocaasaa jiri jira taas yaana markaas yacni xilligaa waqtigaa ibnu cabaas iyo abu mijlas iyo xilliyadaasaa jiray nimanka ay radinayeenna waxay ahaayeen khawaarij oo iyaga hal mar hadduu xaakimka xukunka alla ka taga gaalo u arkayeen ayb laakiin goormay dhacday muslimiintu inay xukunka alla inta iska daayaan qaanuun kood loo sameeyo koodad leh oo markaa yacni qaanuun jinaa-i iyo qaanuun kaleo marka yacni mucaamalaad loo sameeyo oo buug la qoray dhammaantiis qaanuunkaasna marka loo laabto laba hadday isqabato goormuu ku bilaawday qarnigii toddobaad ayaa waxaa dhacday ibnu kathiir wuxuu ka sheekeeyey albidaaya waannihaaya qarnigii tobnaad baa nin baqdaadna qabsaday tataarta markay baqdaad qabsadeen oo dimashiq ay qabsadeen waqtiyadaas baa waxaa jiri jiray nimankaa tataarta buug bay wadan jireen la yihaa alyaasaaq buug la yihaa alyaasaaq ama alyaasaq sidii hadba loo yaqaano ayay wadan jireen buuggaas marka waxaa ugu qornayd axkaam qaar waxay ka keeneen di quraan islaamka qaar kirishtaanka qaar yahuudda qaarna ra'yigiisa ayaa ninkii ayaga odaga u ahayo jinkis khan la dhihi jiray ayaa isaga wuxuu ka keenay ra'yigiisa waxaasuu intuu isku jacburiyey buug ka dhigay meel allaale meeshay tagaan midkaan ha loo xugun tago ayay dhihi jireen markii ugu horreysay ee la arkay qaanuun bashar sameeyo muslimiin la dhex dhigay horta markaasay ahayd markaas ka hor waxaasaa jiray qofkii yidhaahdo dee kutubta taariikhda annaka intaan akrinay intaasaan ka aragnay culimadana saasay tilmaameen kitaabkaas marka ama buuggaas alyaasaq alimaam ibnu kathiir juska toddobiyo tobnaad lixdan iyo afar ama lixdan iyo labo ayuu ku sheegayaa warkiisa lix boqol iyo labaatan iyo afar taariikhda sanadkaasi dadkii dhintay markuu ka hadlayo ama xawaadidtii lix boqol labaatan iyo afar dhacday ayuu wuxuu kusoo qaatay buuggan warkiisa isagoo kasoo guurinayo nin isaga ka horreeyo wuxuu yihi uma dakara aljuwayniyu shay-an min alyaasaaq min dalika waxaa ka mida wuxuu ka sheegay anahu man zanaa qutil ninkii zinaysta waa la dila a ugu qornayd buuggaas muxsanan kana aw gayra muxsanin nikaaxa soo mara ama yownan soo marin wakadalika man laada qutil liwaad qofkii sameeya waa la dilaa man tacamada alkadaba kadiba qutil been ninkii u qastoo been sheega waa la dilaa waxaasaa ugu taallay marka buuggaas isagaasaa la fiirinaa marka ilaa ibnu kathiir marka uu yidhi wa fii hada kullihi kan oo dhan waxaa ku jira buu leeyahay mukhaalafatun lisharaa'ic illahi lmunazala khilaaf ilaahay sharaa'icdiisa la soo dejiyey mukhaalafadeed baa ku sugan calaa cibaadihi uu usoo dejiyey uu kusoo dejiyey addoommadiisa uu usoo dejiyey alambiyaai calayhim asalaatu wasalaam faman taraka sharca almu faman taraka qofkii ka tago asharca almuxkama sharciga muxkamka ah almunazala ee lagu soo dejiyey calaa muxamed bni cabdillaahi khaatami alambiyaai wataxaakama ilaa gayrihi geyrkiisna u xugun tago geyrkaa maxay noqon karaan min asharaa'ici almansuuqati sharaa- sharaaicdii hore ee la nasakhay towreedkii hore ee la nasakhay iyo qofkii inta nebiga iyo wixii lagu soo dejiye ka tago towreedkii la nasakhay ku xugun u xuguntamo kafara waa gaaloobaa buu yidhi fa kayfa sidee buu xaalku noqonayaa man taxaakama ila alyasaaq ninkii buuggaas yasaaqa u xugun taga ka waran kitaab alle ee la nasakhay baan loo xugun tegi karin maxaad u malaynaysaa buu yidhi yaasaaqaas ninkii u xugun tago waqadamahaa calayhi oo wixii nebiga lagu soo dejiyey ka hormariyey man facala dalika kafara biijmaaci lmuslimiin ninkii sidaas sameeya waa gaaloobay buu yihi biijmaaci lmuslimiin muslimiinta ijmaacooda qaala allahu afa xukma aljaahiliyati yabguun waman axsanu min allahi xukman liqowmin yuuqinuun horta markii ugu horreysay markaasay ahayd ibnu kathiirna sidaan uga jawaabay ayb meeshaan marka waqadamahaa calayhida ou dhahayo waa ka hormariyey maxaa la dhihi karaa gadaalaan marka ka sharxi doonaa naam qawaaniintan marka hadda la sameeyey binal codka yaasaqaas maxay ku kala duwan yihiin naam yaasaq iyo binal codka waxba kuma kala duwana naam leanna kaasna nin baa sameeyey kana ninaa sameeyey weliba binal codku waxaa laga soo qaadaa qur-aanka waxaa laga qayb qeybaa laga soo qaadaa islaamka yani xukunka islaamka qeybaa laga soo qaadaa qeyb waxaa laga soo qaadaa yahuudiyada qeyb waxaa laga soo qaadaa nasaarada qeybna aaraa iyo tajaarib iyo wax laysku dardaray huw isaga unbau la mid yahay laakiin alcalaama axmed maxamed shaakir yaa isaga wuxuu yidhi yaasaqaas muslimiintu ma saameynin berigaas hore laakiin yaasaqa maanta muslimiintu waa saameeyey balaayadiisa meel walbay taallaa siday ku dhacday saas marka waa taxliiliyo wuxuu yidhi berigaas hore yaasaqaas jiri jiray qarnigii toddobaad tataartii ayaa la timid markay la yimaadeenna way qaateen waana la tageen dadkii muslimiinta ahaa ihtimaamna ma siinin ilmahooda ma barin jaamacado uma furin iskoollo uma furin maxaakimtoodii ma danaynin dan iyo kama gelin muslimiintii marka ninkii keenay baa dib u qaatay lalama falgelin macnaha mujtamacu lama falgelin yaasaqaas hore saas darteed muslimiintu waa ka kabsadeen alyaasaq aljadiid laakiin qaanuunkan hadda iskoolaa loo samaystay jaamacadaa loo sameeyey dadkii muslimiinta ilmahooday u direen shaq waa lagu shaqaystay muslimkiiba uu la falgalay markii uu la falgalay marka wuxuu keenay inaanba la laga dulqaadi karin dadka oon la ogolayn haddii la yidhaha war waxaan waa xun yihiin boqolaal u qaylinaysaa markiiba soo baxaysa nacam ayib farqiga udhexeeya kaas waayuu yidhi laa shaka waana sidaas nacam uu tilmaamayo ayib meeshaa marka sidaa markuu yaasaqa uu yahay qawaaniintan marka wadciga yaasaqan jadiidka ah markii caalamulislaami la keenay culimadii markaas ugu cilmi roonayd dadkii berigaas joogay intooda badan ama in badan oo ka mid a waxay jawaabeen kufrigiisu inuusan kala qaad lahayn oo uu yahay kufrigiisu kufri akbar kufrigiisu inuu yahay kufri akbar sidaasay jawaabeen minhum waxaa ka mid a axmed shaakir axmed shaakir waa taqaanaan waa imaam caalimu faqiiha muxadith ah kutub fara badanna leh tafsiirkan ibnu kathiirkana wuu ikhtisaariyey oo cumdatu tafaasiir ayaa ayuu ku magacaabay wuxuu leeyahay kitaab risaalana waa leeyahay aqwaashiisa uu ku ururiyey oo la yidhaha alxukmu aljaahiliya wuxuu leeyahay marka ina alamra fi hadihi alqawaaniin alwadciya arrinka ku saabsan qawaaniintan wadciga waadixatun waa cad yahay wuduuxa shamsi qoraxda siday u caddahay oo kale hiya kufrun bawaax waa gaalnimo cad buu yidhi laa khafaa'a fiihi walaa mudaawarata ma qarsoona warwareegna ma laha walaa cudra liaxadin miman yantasibu lilislaami kaa'inan man kaana fi اlcamali biha aw اlkhuduuci lahaa aw iqraariha falyaxdar imri'u linafsihi sidaasuu marka axmed shaakir uu tilmaamay ayb marka wuxuu leeyahay axmed shaakir isagu sidaasuu tilmaamay walaalkiis maxamuud shaakirna ibnu jariir abariga uu taxqiijiyey wuu ka hadlaa iyadana masaladan sida axmed shaakir u sheegay ayuu isaguna u sheegay maxamuud maxamed shaakir muftigii markaa yacni sacuudiga ee hore ee sheekh cabdilcaziiz bin baaz ka horreeyey ee maxamed ibraahim la dhihi jiray isaguna sidaasoo kaleu jawaabay warkiisa fiiri wuxuu yidhi fa hadihi almaxaakimu اlآn maxaakimta hadda jirto fii kathiirin min amsaari اlislaam meelo badan oo magaalooyinka muslimiinta ka jirto muhaya'atun yacni waa mid la diyaariyey mukmalatun la dhammaystiray maftuuxatun maftuuxat labwaab irdaheeda la ballaqay wاnnaasu ilayha asraabu itra asraab dadkuna wuxuu yidhi way u socdaanoo koox kooxay u aadayaan ayb yaxkumu xukaamuhaa baynahum xukaamtooda meesha joogta waxay ku xukumaan bimaa yukhaalifu xukma الsunati wاlkitaab wax kitaabkay sunnada khilaafsan min axkaami dalika alqaanuun ah watulzimuhum bihi dadkay ku laazimiyaan watuqiruhum calayhi waa ku waa ku dul sugaan watuxatimuhu calayhim waa ku waajibiyaan qaanuunkaas faayu kufrin fawqa hada lkufri kufrigan kufriga ka sareeya waa ayo kufrigee waay marka waayu munaaqadatin lishahaadati biana muxameda rasuulu llah bacda hadihi lmunaaqada burin ka daran muxamedun rasuulullah middaan sida ay u burinaysay u duqeynayso duqeyn ka daran iyo burin ka daran aaway marka naam wuxuuna geliyey marka kufriga aan qeybsanka gelaynin ee akbarka ah asheekh moxamed bin saalix alcuthaymiin waa la su-aalay fataawihiisa juska labaad wuxuu yidhi ma kala duwan taha baa la yidhi almas'ala almucayana iyo tashriica caamka ma kala duwan yihiin buu la su-aalay fa ajaaba markaasuu yidhi nacam haah waa kala duwan yihiin hunaaka farqun farqibaa u dhexeeyo faina almasaa'ila alatii tuctabaru tashriican caaman laa yata-ataa fiiha ataqsiimu saabiq masaa-isha tashriica caamka ah oo qaanuun caama inuu dadkii u keeno isaga un loo laabto marjiciyana laga dhigto isaga wuxuu leeyahay qeybta hore oo kufriga akbarkaa bisay gelaysaa mana qeybsamayo ayb wainamaa hiya min alqismi alawal faqad liana hada lmusharica ninkan sharcigaa jidaynayo tashriican tashriic yukhaalifu lislaama khilaafayo inamaa wuxuu leeyahay wuxuu saa u yeelayaa litia inamaa sharacahu lictiqaadihi wuxuu u jidaynayaa oo uu qaanuunkan u samaynayaa ictiqaadkiisa uu ictiqaadsan yahay anahu aslaxuu min alslaam markaan uu kan soo dooranayo isaga samaynayo dadka ku qasbaayo qorayo wuxuu u samaynayaa waxay tahay wuxuu aaminsan yahayba islaamka inuu ka hagaagsan yahay kan uu ka habboon yahay wa anfacu lilcibaadi dadkana inuu u anfac badan yahay ayb kamaa sabaqat ilishaaratu ilayhi kaa marka isaga wax khilaafa ma ma gelinin yacni xaalaadkii kufri akbara waaye iyo maya kufrun duuna kufrin waa kii gelayay maaha hal kufri akbar unbuu qaadanaya intaas marka waa culimo waaweyn oo zamankan noolaatay qaanuunkan wadciga ahna aragtay zamankii dadka lagu fidneeyeyna soo gaartay sidaasay ka dheheen leanna mas'aladan qaanuunka wadciga suuragal maahan xilligii haddaan dhahno aan ka fiirino qarnigii labaad iyo saddexaad iyo afaraad maba jirinba qarnigii saddexaad iyo labaad iyo koowaad ma jirinba qaanuun noocan oo kalea waqtigii ugu horreysay la maqlay qarnigii toddobaad ou noqday markii dambena isticmaarka kadib ayuu yimid un saa darteed marka waxaa ka jawaabaya marka culimada marka nacam culimada iyaga la zamantantay diintana taqaano yaa eegayaan markay fiiriyaanna sidan bay u bateen ayb way jiraan marka lilamaana bacdi ahli lcilmi oo zamankan mucaasiriintan mucaasiriinta iyagana ah oo waaweyn oo iyagana ahlu sunno ah ayaa iyaguna waxay ku tageen oy leeyihiin qaanuunkan wadciga dadka wax ku xukumaya laftiisana tafsiilkii bay ku jiraan iyaguna meeshay ka qabsanayaanna waxay tahay hal mas'alo iyo labo xad ha loo yeelay dheheen inta haddii la gaarana kufrigu akbar uu noqonayo haddii aan la gaarinna uusan noqonaynin ayb qolooyinkaa marka waxay yidhaahdeen maadaama aan la haynin xad iyo tiro go-an tafsiilka ibnu cabaasaa marka soconayay dheheen marka culimada iyagana qaar kaleo sidaa yidhi way jiraan lilamaanan un marka usoo naqliyey sida muuqatase qaanuunkan wadcigaa ama dadku ay samaystaan oo qaarkiis ama badankiisba laga soo waarido umam aan isku diin aanan ahayn isku dhaqan aanan ahayn isku af aanan ahayn laga keenay ee la yidhi ha lagu dabaqo waddanka islaamka iyo dadka muslimiinta kii allana ha laga tago diinta ha loo dhaafo cibaadaad iyo axwaal shaksi ah bis ha loo daayo wax kalena yaynan xukumin shaki waxaan lahayn sidaa aimadaa hore ay tilmaamayaan yacnii inuu markaa u muuqdo oo qofkaasi inuu ka hormariyey xukunka alle xukunkaas ou dhoodhoobtay xukunkaa ou dhoobtay buu ayuu hormariyey wuxuuna ka hormariyey kitaabkii sunnada meeshaas ibnu kathiir uu yidhi waqadamahaa calayhida qoladan dambe iyaga waxay ku fasirayaan ka fadilay waa ka fadilay see lagu ogaana asaga inuu yidhaahdo waayo qur-aanka iyo qawaaniintan qawaaniintana fadli badan inuu dhahaa waa yay yidhaahdeen taa marka waqadamahaa caleyhi lafteeda qariino daahira miyaynan noqonaynin haddii labadan ay isu ag yaallaan qur-aankiina waa ku xukumi karaa qaanuunkan wadcigaana waa awoodaa inuu ku xukumo ikhtiyaar uu leeyahay midkaanuu doortay ninkaa ma la dhihi kara miya waa ka hormariyey waxaanuu ka hormariyey qur-aanka waa la dhihi karaa leanna qariinadu waa daahir wayna muuqanaysaa saa darteed marka dadka wax xukumaa ama maxkamad ha fadhiyeen ama gar ha loo keensado masaladan waa inay ilaahay uga cabsadaan ogaadaanna inay ku jirta khatar aada u daran in badanoo culimadana ay gaalaysiinayaan qofka qaanuunka wadcigaa wax ku xukumo kan aan gaalaysiineyninna meel dhow uma joogo xataa kaan gaalaysiineynin meel dhow ma joogo adiga marka gaalnimadaada in laysku khilaafsanaado xataa wax danoo kugu jiraa ma jirto ta labaad waxa ay tahay iyaduna dadka laftooda maxkuumiintee la xukumaana waa inay ilaahay xuguntagaan iyo sunna kitaabka alle sunnada nebiga oo aynan gartooda geysanin meel loogu xukumaayo xugun alle waxaan ahayn muslim baa tahay iimaan baa leedahay taasaa lagu amray alam tara ila aladiina yazcumuuna anahum aamanuu bima unzila ilayka wamaa unzila min qablika yuriiduuna an yataxaakamuu ila daaguuti waqad umiruu an yakfuruu bih dadka ahlu cilmigana masaa-ishan khatarteeda inay bayaaniyaan oo ay dadka quluubtooda gaarsiiyaan si aan loo fududaysanin mas'aladu iimaan iyo kufri bay ku tacalluqdaa mas'ale meel dhow joogto ma aha buxuusta marka masaladan intaas unbaa iiga soo baxbaxday ahlu cilmiga waxyaabaha ay ka yiraahdeen hda آkirه والlah أعلم وصلى اllه وsلم عlى نبيinا محمد